kaliya barnaamijkeeda toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamij toddobaadkii tegey soomaaliyan waxaanu ku soo qaadnaa guud ahaan arrimihii ugu muhiimsanaa ee toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan dhanka koonfur iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkeena sida aan horey idinku sheegnaba maanta waxaa marti inoogu ah doctor faysi cabdinuur oo isaga haatan wakiil u ah golaha qurbajoogta koonfur galbeed soomaaliya isla mar ahaantaana maanta xafiis ka furtay magaalada baydhabo doctor faysi cabdinuur ku soo dhowow wadajir radio walaalaha maasanta bismillahi raxmaani raxiim marka hore raadiyahan iyo walaalkeeda waryaha iyo inta dhegeysanaysaba waxaan ku salaamaya salaamku salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka xiga run ahaantii xafiiskan maanta aan ka egleynay magaalada baydhabo runtii wuxuu yahay xafiis lagu baahinayo gobolada dalka oo dhan gaar ahaan koonfurta soomaaliya khaasatan deegaanadan koonfureed oo runtii dalbankii ilaa baharaadiyey dibudhacweynna ka muuqda runtii golaha cudurjoogta koonfur galbeed soomaaliya oo runtii golahaas ka aasaasay dibadda waxaan maanta shaacinaynay inaan xafiis ka furno oo u adeega bulshada runtii tabarta gaban iyo bulshada maaragtay ku sugan deegaanadan koonfureed inaan gaarsiino adeega iyo ka qayb qaadashada kubajoogta koonfur galbeed soomaaliya oo ku baahsan dunida baahidooda inay gaarsiiyaan baahiyaha ka jira deegaanadan wixii ay ka geysan karaan waayo burburkii kow iyo labaatankii sano kadib waxa soomaaliya dibadhiskeeda iyo walaalahooda ku tabaalaysan soomaaliya waxaa garab qabtay isu taagay qubajoogta soomaaliyeed oo baataha dunida ku nool tadina waxay kamid tahay tii qubajoogta soomaaliyeed gaar ahaan qubajoogta koonfur galbeed ama koonfurta soomaaliya ay ku gaarsiiyaan walaalahooda ku dhibaataysan wadanka gudihiisa kana qayb qaataan dibudhiska dalka iyo kaabiyaasha dhaqaale ee u baahan yihiin dalka ayagoo la helayo deeqo gudaha ah oo dad maaragtay muxsiniin ah ama dad wax haysta taasoo ay kab u noqon doonto walaalaha maaragtay qurbajoogta ku nool dibadaha inay usoo karaan ama usoo maaragtay tabarucaan waxyaabaha ay u baahan yihiin oo laga heli karo meelaha ay joogaan ha noqoto deex lacageed hanoq ha noqoto qalab ay u baahan yihiin ha noqoto adeegyo maaragtay lagu horumarinayo bulshada baahiyaheeda kala gedisan oo ah dhinaca waxbarashada beeraha maaragtay caafimaadka biyaha iyo wixii la halmaaloo dhan
doctor fawzi shaki kuma jiro in guud ahaan dalka soomaaliya haatan ay ka jirto howlo aada u ballaaran oo adeegyada bulshada ah kuwaasi oo inta badan haatan ay qabtaan dadka deegaanadaasi ka soo jeeda laakiin dhanka kalena waxaa la isweydiin karaa waxaa meesha ka jira maamul maamulkana waxa uu leeyahay wasaarado u qaabilsan howlahaasi marka qaab noocee ah ayaa la filayaa in maamulka hadda ka jira magaalada baydhabo iyo golaha qurbajoogta aada wakiilka oga tahay haatan fadhigiisana uu yahay baydhabo aad maaragtay iskula jaanqaadaan oo howlaha ayaan noqonin howlo laysku qaqabsado ama laysku haysto run ahaantii waxa golahan oo qurbajoogta koonfur galbeed iyo maaragtay dadka gudaha ku suganba in doora ka wada hadleen marka horeysa waxaa laga wada hadlay aaminaada iyo ka qaybgalka howlaha ballaaran oo wadanka ka socda kadib markii laisku raacay in xafiiskan laga yeegleelana run ahaantii waxaa deegaanka dhaqdhaqaaq jira muddo sanad iyo ku dhawaadba ama muddo ku sananba laba sano inay bulshada u kacdo inay waxyaabo badan oo adeegyadeeda ay qabsato balse u baahan tahay kabid la kabo maaragtay bulshada wax qabsanaysa ayadoo ay u heelan yihiin hay-adaha maaragtay samafalka ah iyo oo kuwaas oo isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwo la kalaba laakiin bulshada ka qayb qaadashadeeda waxaad umalaysaa inay kaga qayb qaadanayaan percentage cayiman si ay u muuqato lahaanshaha ama howlaha balaaran ee ka socda guud ahaanka soomaaliya waxaad aragtaan meelaha qaarkood oo laleeyahay hal doolar ku dhiso wadankaaga meelaha qaarkoodna waxaa laleeyahay boqolkiiba intaas inaad laamiyadiina ay ku tirsataan qeybo kalena ay ka imaadaan walaalo qubajooda sidaas ayay wadanka dhanba ku dhisnaan ku socoto marka arrintaas markii wadatashiyo badan iyo wadahadal badan laga sameeyey waxaa muuqatay dadka kasoo jeeda deegaamadan koonfureed inay ayagana aysan ka liidanin dadka kale soomaaliyeed oo runtii ku tallaabsadeen horumarka ballaaran oo la taaban karo ka muuqda deegaanadooda inay ayagana usoo gurmadaan dadka ku nool deegaanadan koonfureed kanana qayb qaataan mashaariicdaas ballaaran oo dadka ku tallaabsanayo inay wax kala qabtaan dhinaca kale waxaa jira arrimaha kale oo dadka tabaalaysan oo runtii liitaan in la taakuleeyo iyo dadka oo maaragtay loo sameeyo waxa loo yaqaano ujoodista xuquuqda bani aadinka marka intaba waxay runtii qab ay ku tahay bulshada deegaanadan ku nool oo runtii mar horena aan ka sugeynin adeegyada inay ka imaadaan kor ay ka imaadaan aan ka sugeynin waayo degaan kasta waxaa dhistay dadkiisa ayaa dhista ma aha maamulka naftarkiisa ma ahan maamulka keligiisa wax keenaya maamulka waxa uu wax ku dhisayo ama waxa uu wax ku qaadayo waxay yihiin dadka shacbiga deegaanadaas hadday u heelan yihiin inay qabsadaan howlahooda oo qurbajoogtooda iyo dadkooda gudaha ay u heelan yihiin ayaa maartan waxaas marka dadka hadda ku sugan magaalada baydhabo oo runtii maamulkeeda gacanta ku hayo runtii waxyaabahaas iyo waxyaaba kasii badan oo qurbajoogta soomaaliyeed ama qurbajoogta kasoo jeeda deegaanadan intaba isu taageen inay maartan taakuleeyaan runtiina marka ugu horreysay ma ahan xafiiska furitaankiisa unbaa maanta bilowday laakiin golaha qurbajoogta koonfur galbeed ma aha markii ugu horreysay ay maaragtay taakuleen ama isbarbartaag ay u sameeyaan walaalahooda ku nool deegaanadan koonfureed waa tahay doctor fawzi dabcan waxaa soo hadal qaatay baahiyaha jira inay yihiin kuwa aad u ballaaran idinkuna haatan aad qayb uun ka noqon doontaan wixii horey u socday oo maamulka waday hay-adaha samafalka ay wadeen qurba joogtana haatan ay rabto in ay kaalinteeda kaga soo baxdo marka sidee ayaad u dooranaysaan barnaamijyada sida loo kala horumarinayo amaba ay u kala leeyihiin muhiimadaha gaarka ah waa su-aal aad aada u fiican runtii bulshada deegaanadan waxay sanadahan priotisgareysay ama kala kala hormaysay baahida ay qabto walow hadda wadanka badankiisa ay ka gudmeen waxa loo yaqaanay relief ama maaragtay gargaarka maaragtay maaragtay dadka talaalaysan si badan looga gudbo hadda loo jeestay dhinaca horumarka horumarinta development waxa loo yaqaano loo jeestay oo hadda magaalada baydhabo ama kale magaalooyinka kale ku horeeysan ama koonfurta soomaaliya meesha maanta aan xafiiska ka kulnay waxaa hadda prioritizes ka lagu wadaa sanadkii horena la sameeyey iskuulaad badan baa la dhisay waxaa la sameeyey xarumo oo oo oo caafimaad loo yaqaano m c h ka waxaa kaloo la qabo ceelal biyoda oo dadka runtii biyo nadiifa ay ka helaan runtii sanadkan waxaan taasgalaynay inaan wax ka qabanno wadooyinka waaweyn magaalada dhex mara khaasatan magaalada baydhabo iyo wadooyinka yaryaro xaafadaha maro inaan saarno laamiyo iyo adeegyada kale oo loo baahan yahay caafimaadkana oo aad moodo inaad maaragtay in xoogaa gaabas ka jirtana inaan xoojino digitooyinka taada kale dadka ku tagaalaysan magaalada gudaheedana in ayagana la siiyo maaragtay wixii kaga aadan arrintaas iyadoo arrimahaas runtii aan ka muhiimada ka saareyno inaan kacbiyaasha dhaqaale wadankan inaan maaragtay hore u marsino tooda kale waxaa maaragtay awood badan la saarayaa in la helo waxbarasho lacag la-aanah oo qofka waxhaysta oo qofka aan waxhaysaninba in ay helaan meelay wax ku bartaan waxbarashadooda heer hoose ilaa iyo heer dugsi sare hadda aan ku talagalnay marka waxyaalaha qaarkooda aan hadda aan kuuta taabtay waxay kamid yihiin priorityga ama pretisinga ama maaragtay waxyaabaha la doortay sanadkan in maaragtay la abaawo ama wax ka qalasho loo yeesho marka ugu horeysa waa wadooyinka tan xigta waa gaariska caafimaadka meelaha sida daawooyinka iyo dadka maaragta takhasuska u leh maaragtay caafimaadka oo aada mooda deegaankan in meelo badan aan laga helin oo maaragtay arrintaas aan xoojino sidii lagu heli lahaa iyo in aan maaragtay sameyno iskuulaadkii la dhisay sanadkii hore sidaan ugu heli lahayn inaan helno macalimiin runtii daboola baahida ka jirta tacliimeed deegaanada iyo in iskuulaadkaas bulshada wax ka dhisatay oo wax ku leedahay oo iskuulaad aada u tiro fiicano tiro badanoo ku nool deegaanadana la filayo inay wax ku barato in loo helo maarata inay ku dhigtaan caruurta soomaaliyeed ama caruurta deegaanadan ku nool ama magaalada aan maanta xafiiska ka furnay inay helaan waxbarasho oo lacag la-aan ah inay ku helaan waata doctor fawzi kolka laga soo tago xafiiska golaha qurba joogta oo ay ku wakiilatay koonfur galbeed maantana aad furteen haddana dhanka kale waxaa tahay afhayeenka golaha aqoon-yahanada koonfurta soomaaliya marka laga hadlayo maamul ama nidaam mar weyba baahida ugu weyn ee jirto waxay tahay in la helo kaadirkii hawshaasi aqoonta u lahaa ee fulin lahaa taasi oo marar badan ay dhibaato ka soo yeerayso xitaa maamulka ay ka cabanayaan in deegaanadan dadka aqoon-yahanada ah ayan kuba hakanin islamar ahaantaana ayan istaagin oo deegaano kale u doontaan arrimaha noocaasa na ka aqoon-yahan iyo weliba golihiina aqoon-yahanka koonfur galbeed maxaad ka qabateen amaba aad ka qabanaysaan amaad ka qaban rabtaan arrin ahaanta golahan aqoonyahanada koonfurta soomaaliya waa gole runtii wakti fog ka aasaasmay deegaanadan koonfureed magaciisana ka muuqdo golaha aqoonyahanada koonfurta soomaaliya in la yidhaahdo aan la dhihin golaha aqoonyahanada koonfur galbeed aan la dhihin golahaas wuxuu maaragtay in badan ka shaqeeyey sidii deegaanadan maaragtay u noqon lahayd deegaano nabad aan guurguurin oo maaragtay lagu noolaan karo oo runtii waxbarasho leh waxay aasaaseen jaamacadda koonfurta soomaaliya oo runtii la yeelay labadii kun iyo shantii haatanna ay kasoo baxeen khariijiin isugu jira dhanka caafimaadka maaragtay dhinaca maamulka iyo maareynta maaragtay dhinaca engineerinka inta isugu jira iyo dhinaca maaragtay qualified nurseska marka intaba maaragtay waxaa hadda waktigii la yeeglelay jaamacadaas iyo jaamacadaha kale oo kusoo kortay deegaanadan oo tiradooda gaaraysa ilaa iyo shan jaamacadeed oo ka furan magaalada baydhabo runtii waxay maaragtay soo saareen arday ama kale dad maaragtay khariijiin ah oo ku dhow ilaa iyo shan boqol oo khariij waktigaas ilaa ay hadda runtiina kuwo badan oo ku waxbartay deegaanada soomaaliyeed oo khaasatan muqdisho iyo gobolada kale oo dalka runtiina waxay isugu imaanayaan ama usoo noqonayaan tacliinta markay dhamaysteen deegaanadooda marka runtii deegaanka waxaa jira aqoon-yahan fara badan oo deegaankan kusoo wada noqday oo wada fagiijina waxaa kaloo dibadda ka yimaado dad maaragtay oo wax kusoo bartay dibadaha oo runtiina sabay inay kaalin badan ka qaataan hadda maanta markaan masal ahaan kasoo qaadano masaajidka weyn ee magaalada baydhabo oo maanta lagu tilmaamay masaajidada ugu weyn ee geeska africa haddii laga reebo hataa aan la dhihin masaajidka ugu weyn geeska africa haddaysan noqon noqonaya masaajidka ugu weyn soomaaliya oo runtii halkiina ay ku wada tukan karaan toddoba kuna oo qof oo saddex dabaq ah waxaa maaragtay ka ahaa hormuud istaanka masaajidka hoos kasoo jeeda deegaanadan oo runtii ku nool dibadda una soo noqday inuu arrintaas ka qayb qaato marka runtii qurbajoogteena soomaaliyeed qaasatan qurbajoogta deegaanadan kasoo jeedo waxay u taagan yihiin baahi kasta oo muuqato ka muuqata deegaanadan ama deegaanada lamidkaa soomaaliyeed haddii loo baahdo maaragtay aqoontooda iyo maaragtay wixii ay maaragtay barteen haddii uu wadankooda u baahan yahay lagana raadsado runtii inay kasoo jawaabayaan waxyaabaha loo furay golahan qurbajoogta koonfur galbeed xafiiskiisuna oo magaalada baydhabo uga tarnay xafiisyada kalena aan ka tari doono mustaqbalka dhow gobolada koonfureed oo dhan ay baranjiyo ku yeelan doonaan waa waxyaabahaas oo kale inay xiriir dhow oo baahiyahaas dabooli karana laga helo dibadda kuwa gudaha joogana arrintaas ay dabooli doonaan haddii ilaha idmo waata brofesor fawzi cabdinuur dabcan waxbarashada haddii ay heerkaasi fiican ee aada haatan ka warantay iyo weliba ardada soo baxaysaana ay tala fiican leeyihiin dhanka kale waxaa jira in laga soo sheego soomaali guud ahaan in ay aad u jirto shaqo la-aan baahsan taasi oo ardada waxbarata haatan ayay shaqo helaynin marka baydhabo iyo weliba koonfur galbeed amaba guud ahaan koonfurta dalka soomaaliya arrinkaasi dhib intee idinla eg ayay idinku haysaa maadaama haatan la sheegayo dhalinyarada ugu badanee tahriitaa inay tahay kuwa wax ku bartay gudaha dalka islamar ahaantaasna waayey fursadihii ay ku shaqaysan lahaayeen waa su-aal aada u fiican runtiina aada umahadsan tahay marka haddii aan kasoo qaadano masal ahaan wadamada hore maray sanadba sanadka ka dambeysa waxaa la abuuraa shaqooyin aan hore u jiri jirin ayaa la abuuraa waxaana loo abuuraa kororka iyo markano kororkaca dhaqaale iyo kororka bulshadeed oo wadamadaas kusoo kordha marka run ahaantii qorsho guud oo looga baahan yahay in wasaarada qorshooyinka federaalka iyo wasaaradaha qorsheynka dowlad goboleedyada wadanka ka jira runtii qorshe looga baahan yahay inay ardaydaas tirada badan iyo dadka tabaalaysan inay maaragtay shaqo abuur u sameeyaan dadka mehnadaha leh inay shaqo abuur u sameeyaan ku waajiba weeyaan laakiin run ahaantii waxaan annaga iyo dadka gudaha ku jira aqoonyahanada iyo dadka banaanka joogo qurbajoogtaada waxay tala bixin ka bixiyaan sida shaqo abuurka loo sameynayo hadda balmatel maanta haddii aan kala soo qaadno maanta revenuega baydhabo canshuur ahaan uga soo xarooda runtii ma habaysta mana jirsana waxaana meesha qaadan karta markay ugu yar tahay in daatooyinka magaalada revenuegeed laga xareynayo markaan kasoo qaadno masal ahaan baydhabo waxay noqonaysaa shaqaaleyn tiro kor u dhaafaysa ilaa ay laba boqoloo ruux inay arrintaas dowladaha hoose oo revenuegii canshuuraha kasoo gelaya magaalada baydhabo aan la qaadin ilaa iyo hadda in system degsan loo hayo marka talooyinkaas ciddii qaadan lahayd iyo ciddii tatbiiqi lahayd ayaa laga laayamayn talooyinkaas iyo talooyin kasii badan oo shaqo abuura aqoonyahanada qurbajoogtahay aqoonyahanada koonfurta soomaaliya intaba maaragtay talabixintoodana waa bixiyaan waana muujiyaan meelaha looga baahan yahay shaqa marka shaqada soomaaliya runtii waxaad moodaa dadka arrimahaas u leh inay maaragtay arrimahaas jaangooyaan qorsheynteeda iyo waxaas inaysan u jeedin inay arrimahaas daboolaan ama maaragtay inay shaqo abuur noocaas ay sameeyaan runtiina awoodeena waxay hadda ku egtaa annaga maadaama aan nahay aqoon-yahano aanan ka mid ahayn siyaasadda dadka jaanliga aanan ka mid ahayn in dadka arrintaas ay khuseyso inay isu taagaan sidii loo heli lahaa dhalinyarta khariijiinta a kasoo wada baxda jaamacadaha iyo kuwa kaleo maaragtay mehnaleyda ama kale xirfadaha ku nool wadanka gudihiisa sidii loogu sameyn lahaa shaqo abuur runtiina waa kuu sheegay waan kugu soo celinayaa talabixin badan ayaan ka bixinay arrimahaas ha ahaato federaalka xaggiisa iyo ha ahaato dowladgoboleedyada wadankaga jirada aad iyo aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa waktigaadan qaaliga ah ee aada la siisay aadaad ku mahadsan tahay
my head.